بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيالة مين فايلة ميربايس الرقدقة حقنا وهذا برنامج شكرا كورسن ومين والبيسون كبرتا إذاعة ورسن مقالة تنبيدبو دقون سيالة مين مجمع قلائي تو تاركتية كيدنتا لباتيو سيادة بلا نوفمبر لماذا كون يوتمين سغالكا qodobada shirka tirsan barnaamijka kulanku warsanaa oo unimadu akheere walibaa ku mid ahaa xulitaanka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo likuwada dhowaantiisa ku bilowda gudaha magaalada tanbaydhabo islamarkaasna bulshada kunala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo cabashooyin badan iyo qaban in xildhibaanada dhakadhaka sagaal iyo shan hubnooda haddaba qaabsee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya arrintaasi iyo gaasha madeendhugun siyaala barnaamijka siinkahaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii dheer walibaa ku mid ahaa gurmad kilideersi degmada bardaal ee gobolka baay oo musuq maasuq lagu suubiya haddaba sababtumeeta dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba yegeegali wareegtay iyo cutubyo ku tirsan ciidamada kumandosi qaranka haanase oo tababar qaadanga dowladda turkiga wasiirka gaashaandhigga oo arrimo hoose faafaayo dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimado haddii lahay weliba ku mid ahaa magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga weliba dhiskumaro haysniyaha xulitaanka baarlamaanka maamulka galmudugga iyadoona wasiirka arrimaha gudaha hukuumadda federaalka soomaaliya uu sameydhasay dhidhaxaadin marlamaad uusanseedi haddaba inta gudambooyi doonta dowladda federaalka soomaaliyana ujeedisa ayaa kaleta maamulka galmudug dhugunsiala barnaamijka siinkaaya qodobada aase qodobo kale barnaamijka kulanku warsanaa oo nimadu akhyaaraysiinkahaya barnaamijka kuliba saare waan sildire sii doona akhyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madawgudeerta waliba imaamudo doona saaxiibkayga cabdinaasir mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal barnaamijka gudagalana qodobkan korayay ah qobode sidiisa la dareetan weliba wakhtisho dhammaaday xildhibaanadii hore ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoona horey madiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftigreen iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo go'aanka diiran inay sagaaliyo shan xubnooda lagadhika baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waliba jirana beelanta badan soo ulugsan islamarkaasna guud ahaanba diidinga inay sagaaliyo shan lakadhika xubno cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya aysiin daalina warbixin arrintaasi keeda waliba diyaaraya wariyahana muxudiin xusni magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed waxa ay bulshada aad u hadalhayaan dhimista tirada xildhibaanadii hore ee wakhtigooda dhammaaday ee ahaa boqol afartan iyo sagaal in loo noqdo sida dastuurka koonfur galbeed qoraya oo ah sagaashan iyo shan xubnood iyadoona madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo odayaasha dhaqanka isku raaceen in xildhibaanada baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee lasoo xulayo ay noqdaan sagaashan iyo shan mudane dadweynaha ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya tirada iyo qaabka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka iyadoona haweenka ay ka welwelsan yihiin qoondada ay ka heli karaan xildhibaanada sagaashan iyo shanta laga dhigayo sida dastuurka uu qabo bismillahi raxmaan raxiim magaaga weyl erey aadan macalin cabdiraxmaan shaati gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baay haddii aan fikirkay ku dhiibbada xildhibaanada la kaweelayay sagaalan iyo shan madaxweynahana ka dhawaaqi odayaalkana ka rahen aan fikirkay weli aaminsanaa ini oo macquul gal eta sababtoo ee markii horeba dastuurka qaynuunka koonfur galbeed letwal ininka qornaayay sagaalan iyo shan inti kaleedoo markaas lakadarayna weli ka alay ini hayti walkaxaliyow iyo mayla raaiso dadka oo markaasi maamulka ku cusubay eedeeda handhawaaye ana oo ee meel ra-iiso gabar ka dhalatay koonfur galbeed waana ka nool magaalada tan ee baydhabo meel ra-iiso haddii bahaska afgorodii odaraqmeedadii tiidaan iyo madaxweynaha bahaska afgorodeen insha allah unin wayba rajeena intayna taageera doogno waana meel ra-iiso sidii la heergelin lahaay una farshe gala doogno anasteexo cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo waxaa jirta dumarkeena maadaama tiradii hore ay badneed tiradan markii la dhimo in dumarkii in badan dhibuusmis uu ku samaysmaayo waxaan rabaa markaa sagaashan iyo shan markay noqoto in dumarkeena qoondadii aan lahayn awl in ka badan nala siiyo magaaga milherey faysal xuseen zayd maybaa ku mid ahaa odayaalka dhaqanka deegaankan koonfur galbeed gaaraan haddana may ahaa ururada bulshada rayidka yaa ku mid ahaa soswensa waana mayn eragay raa'yigii haayay macnaha baarlamaankii boqol afartiyo dhowrka haay oo laha dhimi oo la kuwaali sagaali shan madaxweynena cabdicasiis asan lafta garan usaajiyadii odayaalkii dhaqankana maadaama ogolaadeen ka bulshaan anina taageersana taas mayba ilaataan inay ku dhalado doonta khilaaf badan ee gogo oo tusaale ahaan shabeellaha hoose hadda keliya mayba lamid ataa ee maamul goboleedadan kale dhisan yaa may leeraha bulsho ahaan xitaa in iyo deerane aaminsina saas daraaddeed miile marka in sagaal iyo shantan ee iyo ka dhigi doonta ama si wanaagsan dhiyaas abtataa cabdiraxmaan ibraahim maleere dhallinyarada baydhabo ka noolaha haddii si lahatali sheegahay la sheeg meelerahay afar boqol afarta iyo sagaalki yala dhammeey sagaal iyo shagala kareebalari ini musalsalada dheeradaasoo aan dhammaada doogna taawiyaan walow madaxweynaha koonfur galbeed lehiisha magar dhigay idaadooka lehi dhigay puntland iyo jubbaland laiska daraya xildhibaana kiidano badan unwaanku gulbjiyeesha badanna ku dad badanna ini sagaal iyo shantii hoolaa kareeban dhammaada doogna taawiyaan an filow waan yeedilin weelne markii wallaylaka darma wallan goyne fadaba qiibsadaan sagaal iyo shanta qof waana may ku digay inay khilaafaad iyo xiisado kale dalka la ka abuuro mayna jeelaa inay si xalaale xagga lan qiibsada mayna jeelaa sagaashan iyo shanta qof an la qiibsado dastuurka hadda la kasalayahay ee baarlamaanka wala yaran lahay qodobadu shaleyn mari maadaama ee dastuurkii shalayna la gar mari geekana dastuurka diblinka naqdelili maqamnan shay haantay walay qabay in positionkii hore la kasalayay odayaasha iyo dawladdana maadaama ay taladan oo sagaal iyo shantii oo ka naagahaya laakiin aragtida waliba ay leetaa ani la ka naaga boqol afarta iyo sagaalki sababtoo ah deegaanada koonfur galbeed deegaana geedka marxaladii iyo miyadii roogda shalay biliska afgordayahan odayaal shalay oo kuweelan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo odayaasha dhaqanka ayaa markii lasoo xulayey baarlamankii koowaad ee wakhtigooda dhammaaday sannaddii labada kun iyo afar iyo tobankii waxay isku raaceen in boqol afartan iyo sagaal laga dhigo iyagoo markaas u arkayey in qaab dib u heshiiseeneed ay wax ku wadaan haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah madaxweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka ma ku guulaysan doonaan in sida dastuurka qorayo ay ku soo xulaan xildhibaanada baarlamanka labaad ee koonfur galbeed sagaashan iyo shan xubnood
umahadalma eh anbariisoogtugmaeh runhoobiye habata benroora isfariyaase hashakulila hotel afrikii markala hariirlahangundiyey sibhabayow lakasubi habooqda kooyaa araga walaalayaal afrika habriir i goboob ii hundurba raahale ugu nadiif ee ii hadalaan hurilaan hayna suto kooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dar isku joog leh horbaarinay sariir isku joog leh horbaarigne siday doomisay hoy midheegdi eta hadtalkiin sheegay sariiro isku joog ay haani lamaanayaalku joodaryaasho haliinkowa v i b mas-uuliya ha ku hor jeed dalaadiyo ka hor taalla oo tare hor ku fiirsadaya wolotahaanonu naf
waayahay dhegeystayaal weli qaybo hore barnaamijka ku guda jirnaa weli waliba jiraan dadka kale oo weli iyona dhaliilisan ah waana iyo aragti shal duwanka aaminsan xulitaanka baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan lakuwadaniisa bilowda islamarkaasna iyo sheegeen odayaasha dhaqanka guud ahaanba inay laisku afgorday inay lakadhaga sagaal iyo shan xubnood qaar ku mid ah bulshada ku nool magaalada tambaydhabo iyo weli waliba iyo aaminsanyana aragtida tan
معناها اللي بقى نضب بدن ولي بدتا خامس غادي شنطة كفيلة sagaaligi shanta ku fay طيب سبقتني مي مركون sababtu walibu ah fiicanan ma leeyow waa in likasalaya aqoon ini likasale nin jeclaysi ninkasare kaste marka badin oo badanaan wallinka taraan yaraan oo wallinka taraan kuho
bal aragtida keedan xildhibaanada sagaal iyo shanta ku waranba eed handha waayana sagaal iyo shan- cadaalada lagu fiiri cadaalada way ka jirta sagaal iyo shan inti la qaado ma boqol iyo afarta iyo sagaal kuwar jira maxay ha
beelo waliba la sheegaa inay booska kubaha doonaan oo xildhibaano waayi doonaan marka aragtidaas aaminsantaa artay ma aaminsa beeli belada deegaanka badegan ma kubaas laakiin tii deegaanka badegan aan kubaas ha xildhibaanada sagaal iyo shanta ku waranba بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه، xildhibaanada koonfur galbeed hadda ah, process badan lagu jiro oo odayaashana ay sheegaan haween iyo madaxweynaha isku afgarteen in sagaashan iyo shan laga dhigo aad baan u taageersanahay maxaa yeelay maamul goboleed waa dowladda federaalka ma aha maamul goboleed marka bajet badan lama hali karo waad ogtihiin in shacabka soomaaliyeed loo shaqeeya waajib ay tahay tiro kooban oo yar arrintaas marka aad badan ugu faraxsanahay insha allah marka eh, sagaashan iyo shanta oo xildhibaanada hadda odayaashan ay go'aameen dastuur koonfur galbeedna ay ku qoran tahay aad taageersan tahay miya si fiican si fiican aad baan u taageersanahay haddaan nahay eh, shacbiga eh, koonfur galbeed eh, aad baan u taageersanahay arrinkaasiga haddii ilaha yidhahdo insha allah haddii aan aragtidan ka dhiibto een, sagaashan iyo shanta laga dhigayo een, xildhibaanada koonfur galbeed baan soo dhowaynayaa Een, waxaan ka mid ahay shacabka ku nool ee, koonfur galbeed magacaygana waa shaafa shaysaag Een, magaaladan in badan aan joognaa haddii macnaha laga badiyo tirada een, sagaashan iyo shanta macnaha laga sii badiyo waxba ma imaanayo meesha waxaanu ku faraxsan nahay in laga dhigo sagaashan iyo shan marka rajadiina ka warrama miya aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad rajo fiican baan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo waana soo dhowaynaynaa madaxweynahana een, wuu ku mahadsan yahay
shoobla shoobla haashineew sidee u maymaywa digeedka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaayo wel alow hadda shukri shaaf dhuuri ka dhige mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shineew shaakirtana may ata shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tayida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shukriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiyo layin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysa hindurma shahaad in hayna iyo isbuunyo shabshal banna in hayna shakalaan meelo la-
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba wadasangalaa dhegeystayaal hamiin faylinga gurmad kilideersi degmada bardaale ee gobolka baay ayaa weliba lah kuwaramaaya niuso musuq maasuq lagu suubi islamarkaasna bulshada qaybo shashardun way ku nool meelasay qaarshoolin deersin awal gurmad e haddaba qaar ku mid a shacabka ku nool degmada bardaale oo iyo idaacadda warsan iyo hala riireen iyo weliba iyo sheegan in guud ahaanba gudoomiyaha degmada bardaale iyo gudoomiyaha gobolka baay cali wardheerdoyow iyo musuq maasuq iyo kusuubiyan gurmadka lankatargale degmada bardaale ee gobolka baay haddaba waano qaar ku mid a bulshadaasi oo aan qato taleefonku walku weydi arrintaasay oo jawaabtun biyayan
magaalada welbanere eedanare istaagihelere lan degano xaafada berdaala degano bee degano degmada berdaalaasin ku yiraayo waayahay marka sababtadaan la xiriirta idaacadda warsan meeta mayan ngaadirayo norda dadki weleraasi buku degmada biyaha ku galeeno welere xaafadooja biyaha galeena hayne gaydabaan baa bisha weleraas aanamkanay sheegay subaad walamin gurmid ayhe raashin badan la sheenay meesa badan la sheenay ilaa yala hankan walmaanoo deeri waayahay markaysan dadka fatahaadada biyo saameynta kuweeladayaa ahaytana haa dadku weleraas xaafadooja banaanka ku fadheedayn diganay banaan guroogay hata ka nagaleen madi ka nagaleen weleraas taa iska toosanaayeena waayahay marka bardaala raashin badan iyo gargaar badan lahaa deersi marka intaas oo dhan gargaar ee walba maysan ilsiina ma haysan sisinyeeraanka yara madana siina adal badan la sheeni bees badan la sheeni madaxweynaha koonfur galbeed ninkooy ra-iisul wasaaraha soomaaliya ninkooy wayna raais hataana kaila hadalaw i waktu yiri mayna raais gurudka la suubiratiyo idayonagay oo wayna raais deriska war adeeri ma jiraan waayahay marka waraysatana dadka wala markaasay gacanta kahay oo dhiiba ay sababta lasiinga diiday ina lasiinsiye
wayna raais horta sini waybu ahaa xaafado gudoomiyaal mise wayna raais qabailada degan dhanba guddiyaa suufnay guddiya lahay guddiyaalkii saasaay haddeedan seet wayki layin ahaa wala gudoomiyaha gobolka iyonatay guddiga korakusheena galanta kahay una galantaana walmahadeerna walmayna siina madan gudoomiyaa la warsadee waa eraaya mid horta intakin moodiyaya waayahay
gudoomiyaha gobolka obada weydiyonameedisadegniyoseetabtaaskarabka horku hese ma weydiyasadhakile gudoomiyaha gobolka fadabta marku eras markile horta su-aala meela ka egda manaha eh, marba haddii isin raashin iyo gargaar ban helna waliba aysan xiriir la soo bidaana miya gudoomiyaha gobolka baay cali wardheerdoyow
xilaabahan kaadana waydarais maanaha anseeni meelis degni anseeni waydarai hemaydharais beryaal koy sugaysiin koy ogaanti lahawyan eri haddana kunagana beryaalki way buaha arbeenka yaran labaatu maalmood mise toban i dhowr maalmood oo kale ku wareegati arkaadida tona jawaabuna ku haynamane waayahay marka een, guddoomiyaha degmada bardaala ee, yaa roogameelasay ee, gurmadka iyo saasoo kaleba waladhonla dareeri la xiriirtan awsiina
gudoomiyaha way buasa toose min lahariirne lahariirshayna walaayarkoo qatala jiirin oo gali way neeraay ana gudoomiyaha degmada ama gudoomiye ku-higeenka mase guddida xaafadda haddii adan seeta way kidha inaa barnaamijkaasu namoosne way dheeraayse guddida ilaan hil saaray kor kusheene way dheeraay arrintaas galanta ku hay suwa laku warsidee wada dheeraaya waayahay marka dadka hadda raashinkaas ama gargaarka guudaanba handeerna tiradii ohayte
tira rasmi aan ahay mare laakiin xaafadda way dheeraay haddaan degan xaafadda waa beriye leere xaafadda waa beri way buwaaha wal guryaal yar eh yamad way dheeraay konton konton dollar moobeelada laakiri laakiridi antee kuherdi way dheeraay boqolaala handa wala deering ma jiraan anteen kaadani aan seenay sidee oo un dheerne wala hal isugoyna nehri kin sugaani sugookin way dheeraay waqtini gaate walun hayna male dad wali baa jira oo gargaarka la deersay balse aan ka filanayna marka ada dadkaas le ama kumid eto haddana marlamaad dood qabta widaayo
haddii way dheerays iday deeri lahayn haaf bariis eh, mise haaf bur eh, mise konton dollar ama obeelele kashibaay deeri lahayn langi way dheerays katame ilaahay wa deersi ari fadhi mahayn langduu kale kanagada fadhi mahayn waayahay marka maadaama degmada bardaal aysan degantin fatahaadada biyoona saameynsiin kuwaaladanga gargaarka degmada bardaal la adeersiina walbahasiin deerna may oo tale ama maysiin lagudbo aysan ahaantin
amartay walaas inaga taway dheerays langi guddi un hayay way dheerays barnaamijkan un ka- walana gili faday walana ogaado faday way dheerays walwarsada fadhi haddii tala maxaa isan eri sun weerano waalid madama inay gudboonaatay way buaha meerila ku gurmadaay baydhawiki jarte masaajidka way dheeraay wiilaa jaamaca baydhawila ku gurmadaay may dheeraay madaxweynaha meele gurmudkan suubi koonfur galbeeda ku kooyay umutaado meelaa gurmadaay meelahay tay baydhawi haytay baydhawaadi aan sheegaynana way dheeraay wari una lahamiin ku tiri galay amase lahamiinka gudbigi way dheeraay lahamiin beesine madaxweynaha gobolka dishaani isudayman ka kala jiro guddigii xaafadana lahansiine guddigii way dheeraay beelaha dhowra baan galantiyo lahamiingeline horisan ingaadinahamin beesin iyo sheegayn waayahay waliba latamiya eh, guud ahaanba eh, gurmadkii eh, fatahaadada dadka laga tala galay eh, degmada bardaale masuq maasuqeena kusuubi ilaa iyo haddana eh, walmahnadeerna iyo latamiya si walanin dareerana walnanka dareerana walnalanka teeladana lanki walka teeladoona walanka deerana iyo walaninka dhiidi beridka walaka siyaleri un walmahena deersina lan walwarsanoona waaytana ku qatilna waayahay ay galo hadda baahida oo adig qabto oo kale qabo oo kiilo rooga
wilaadka way dheeraay sudaaleydo kolba suuna kuwarama doona suuna dokiinka dhiida waayahay teleefonka inga dhib
iidan iidan aliyo iidan isaaq maxamed alaare irdaal haafada roog haye bal in eh, ku waranba gargaarkii eh, degmada bardaal laha deersi
bardaale wallahi xaafado wala hadeeri laakiin xaafadan walba ma hadeerina haye sababtina mayu wallahi walla isku jijara laakiin arday imisiun wal unsugaani wala hataa kadiyaan siliin lahay Mhm.
walba mahaninkadeena walaa konton konton oo labiyay xaafada walmahadeerina marka saasa taa cawshadoo iskeena waayahay marka adiga qofka haddii ila hadal ay ku horeyba eh, waliba latina guud ahaanba gargaarkaasi oo oo laga tiri galay dadkii saameynta ku helada fatahaadada walba mahnoo deeran yelatamiya waayahay marka ad qoyska mee koobay
bulshadna ka koobanya hoosiyad kofooda ka koobanya haye marka mm, eh, saameyn see kii waalidi eh, roobabka ku qowday degmada bardaale
wallahi roobka iyada arday fataxada min galan mid iyada arday guryaalka arday ha ku bani Mhm.
marka magaalada dhan baa fataxadka saamayo laakiin aniga yolo lamid aha Mhm. marka jiraan qoysas kale oo hadda aysan oo kale oo weli eh, gargaarkaas aan deerna oo hadda siila roogaan
badanyihin badanyihin xaafada eed iyo eed haye marka eh, xiriiro kale suubidanaasi oo arrimooseylan isan hubidan maadaama gargaarkaba degmada bardaal la adeersiyey eh, qeybo shal duwana ku kooya eh, gudoomiye ku-higeenka iyo gudoomiyaha degmada gudoomiyihii gobolka baay eh, intaas dhon la xiriirtina
wallahi la xariirnay horta meel kastaba saadan ogsunta istaafa rooga hadiiba way la xariiray dacwadaasaan la qaadan la ara baaban galaato biirtuba laa koo reebe waayahay marka jirana maraysan iska dayta inaysan gudoomiyaha gobolkan seetan waana cabashidan gudbaystan oo ciidan jewsasinka faray
a jarta mada jarta laakiin arday minin suuri galno ininkuna kulugna minin suuri galno mashquulsanyin shiraaka jar ma ingalaalana aday walow wuxuu jaaye hadda mayla kulugma koray war saasaaday hel kulugna waayahay idaacadda warsan magaalada tan baydhabo iyo lasinku dhugunsadaaya maadaama mas-uuliyiinta badan shona rugan ee magaalada baydhabo isagna dadkii bardaala oo saameynta fatahaadada saameynta kuweelidiyaya tinga marka may baaqay diri lahayteen
waan ka baaganay iniyo naysa ka naxariisle oo xaafadaas walna ninka wababa saasaan ka baagana reer koonfur galbeed
بوشرا بروستو امبارگر براس مقاید هنگورد بوشرا بيجي بورا روايان boholahan aruursadaayaan برجي قبوف كيلان أرغاو biilil mehergelaayo بان فورا للبولي runga banka hasban dhegdi برتي راشين كا كرسي bulshooy kooya ku bulgaar كرسي بس راشين بوهلي مئة karyowkanna kashal bariimeeya كوكدا بلاي هوبي hoo raashin ada umbogaaso لدن شي بريمة ambaahanaaytay weydiyaasi بشرى انك سيدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعلي صورده nadaafadda bedin shayii عرفتي
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarartan weliba wada sinkanaa dhegeystayaal hamiin falinga dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba yageegali wareegtay cutubyo ku tirsan komandooska qaranka hanase oo tababara iyo qaadanga dalkaasi iyo turkiga haddaba wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo geega arrintaasay ku hadalaya iyo dhegu sida kuriyeedna weliba meelisay ku hadale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
ciidamada quruxda badan aad u jeedaan waxay astaan u yihiin qarannimadeenna iyo sharafkeenna iyo karaamadeenna waxaana runtii ee nagu hagay hoggaanka ee ummadda soomaaliyeed ay hadda haysato waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo wiilasha oo diyaar u noqday inuu naftooda iyo irdigooda iyo sharafkooda inay qaran qarankooda u bixiyaan ay u bixiyaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda runtii qofka bini aadamka naftiisa bixiya wax ka qiimo badan ma laha sharaf iyo cizad allah idinku karaam yeela waxaa sidoo kale aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaad ciidanka soomaaliyeed ood maanta aad quruxdan aad u leedihiin ka mid noqoteen isigoo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo dib ukabisho badan samaynaaya runtii rajadiisana aaday u wanaagsan tahay oo hoggaan dhallinyaro ah oo aqoon u leh oo durugsanna maanta aad haysataan runtii waxaa ummadda soomaaliyeed siduu taliya uu hadda ka dhawaajiyey idinkaga fadhisaa sidii cadowga soomaaliyeed ee loogu xurayn lahaa ee dalka ee gudihiisa nala jooga aad u xurayn laheedeen ama u difaaci laheedeen xuduudaha qaranka runtii waxaa mahad u sugnaatay alle ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas sidoo kale aan u mahad celinaynaa walaalaheena qaaliga ah ee dowladda iyo shacabka reer turki iyo hogaamiyahooda oo saliimka ah oo wanaagsan rajab dayib ordogan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo saraakiishii ee idinku tababartay ee turksom iyo kuwa idinku soo tababarsiiyey waktiga adag aad soo qaadanayseen kumandoska ee dalka turkiga asbaarta aad ku sugnaydeen ee tababarka idin soo siiyey waxaana sidoo kale u mahad celinayaa dhiggayga saaxiibkayga hulisa kar iyo yeshaar gulaar oo ah labadaba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga iyo wasiir taliyaha ciidanka xoogga dalka ee turkiga oo runtii iyagana raalli ka noqday inaad ee tababarkan qiimaha badan aad soo qaadataan waxaan saaxiibkeenna uu ka mid yahay taliyaha saddexaad ee turksom yaasiin iyo umar faaruuq aad bay u mahadsan yihiin wakti fiican ayay nala soo qaateen gafaarna waxaan rajaynaynaa runtii astaanay u tahay maanta inuu wiilasha quruxda badan wa- oo seminaarkan aan u xirayna aan u xirayna tababarkaani uu qayb noogu yahay runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa wakti badan aana gelinaysaa mana hilmaami doono insha allahu tacaala diyaar soomatihiin cadowga soomaaliyed inaad la dagaalantaan dalkiina u xoreysaan diyaar soomatihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajaynayaa guul barwaaqo iyo bashbash waxaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkii dibaddiisa aan ka codsanaynaa inay ciidamada qalabka sida ay garab istaagaan niyad ahaan inay u garab istaagaan qalbi ahaan inay u garab istaagaan iyo hantiba inay u garab istaagaan waxa waaye haddaad idinka aadan la soconin waxba ma qaban karaan laakiin marka aad la jirtaan runtii waxay ka adkaan karaan cadowga ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa intaa kadib inaan u mahad celiyo dowladda turkiga oo runtii gelisa wakti dheer sidii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu dib ugu soo kaba lahaa looguna aasaasi lahaa saraakiil saraakiil xigayn alifley iyo debley howlkar ah karti leh oqoon leh si habsami lehna uga qayb qaataa ee dibudhiska dalkooda iyo difaaca dalkooda Ee, runtii waxaan ugu mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee, hawsha ay nala garab taagan yihiin aaminsannahayna inay tahay meeshii ama wadiiqadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii dib loogu aasaasi lahaa kuna gaari lahaayeen himiladooda iyo hadafkooda waxaan rabaa ayadana sidaasoo kale inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidanka ee, turkiga saraakiil xigayntiisa alifleyda iyo debleydiisa oo runtii ayagana wakti dheer ku bixiyey gaar ahaan kuwa halkan ku sugan iyo kuwa ku sugan muxuu ahay ii sheega sbarta oo haddana muxuu ahay ii sheega ururka afaraad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuma doosta uu tababar uga socdo kuwaanuna ay ka yimideen labadii urur oo koobaad iyo labaadna sidaasoo kale ayagana muxuu ahay ii sheega runtii soo siiyey tababaro waxgala ayagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya waxaan rabaa oo kale ayagana runtii oon marnaba la hilmaami karin inaan u mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo debleyda macallimiinta ah ee ku sugan dugsiga turkisom ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ayaguna runtii gacan weyn oo marna aan la hilmaami karin ka geysta tababarka ciidanka waxaan rabaa inaan idhahda aad iyo aad u mahadsan tihiin waa runtii wax ku aal doona qalbigeenna qof walba oo soomaalina xusiisnaa doono marnaba aan la hilmaami doonin taariikhdana ku qormi doono ilaah idankiisa Ee, intaa kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelimo ku dhaho ee, ururka maanta halkan ka qalin jabinaya oo muddo halkan tababar uga soo socday isbaartana ku soo qaatay tababar gaara oo khuseeyo ciidamada kuma doosta waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa idin sugaaya ummadda soomaaliyeed waxaad u tihiin miro ay beerteen waxayna sugaayaan inay gurtaan goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxaa idinku rijo weyn qof kasta oo soomaaliya wuxuu rajaynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan wuxuu rajaynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad ayadoo taas uu sabab uga dhigaayo inaad tihiin ilaaliyaashooda waxaa idin sugaaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo rijaynaya kuwii adinka idinka horreeyey sidii ay ugu soo kordhiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadka iyo shaqooyinka uu qabanayo howlo muhiima wax badanna runtii ay u bedeleen haddana aan ka rijaynayno inay muxuu ahay ii sheegeen bedeli doonaan waxaan rabaa marka inaan idiin sheego waxaa laydinkaga baahnaa doonaa mar walba inaad xusiisnaataan waxaad soo marteen iyo sababihi aad u soo marteen aad iyo aadan waxaan idinkaga mahad celinaa runtii waktiga dheeraayo tababarka soo qaadateen waxaan rajaynaha inaad noqotaan kuwa xusiisnaada tababarkii aad soo qaadateen iyo sababihii aad u soo qaadateen aadan waxaan idinkugu hambaliyaynaa mar labaad inaad maanta soo gaartaan gebagabadii xiritaanka tababarkiinna iyo bilowgii waajibaadkiinna shaqo iyo howlihii laydinka sugaayay aad iyo aad ayaad umahadsiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaad isku salaan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dukaanka qalaabka dhismaada guud new star
fadiidole ii miramin qubatay jilaal xurbabshay ii gaanjaldismileh wadog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaladinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay mooshi may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatan ti dabeel koraadi ii dubaysay injeede danseeha ka gale imboqohoota dibadda hasku diiwaan geliyey bohoota dibadda inam haska diiwaan gelinay alaab dhismatoonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhooftay qeybta
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe ee barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa waliba wada singalaha dhegeystayaal hamiin faylanga sidee sano dareertan waliba muranka teegana dhisawka dowlad goboleedka maamulka galmudug yoodana bulshada kunool miidhasay iyo siyaabo sharduun ku hadalhenga aandhusanaya waliba guud ahaan iyo diidaya go'aanka kubahi dowladda federaalka soomaaliya oo haya inay dhista dowladda maamulka galmudug haddaba guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamulka galmudug oo dhowaan laku dhawaaqi miidhasay iyo waliba use sheegay in dhammaan shaqadii dhankatiragala guddiga farsamada diyaarayanga odayaalkana lanku baahanya iniyo isdiyaariyanga haddaba waa ka guddoomiyaha oo arrintaasay faahfaahiyow inaad halkan maaragtay hawsha nagala qayb qaadataanna waan inkaga mahad celinaynaa waxaan la wadaagayaa mahadnaqa iyo cudurdaarka saaxiibadaydii iga horreeyey ee idinkaga cudurdaaray xilligii iyo wakhtigii faraha badnaa oo aad halkan joogteen ayaan la qabaa kuma celinaya qaybtaas dabcan waxaan joognay wakhti badan waxaan u joognana waxay ahayd in waxagaagaan marmarka qaarna waxaaba dhici karta in wakhtiga badan ee la joogo ay timaado inay waxhagaagi waayaan marka waa arrin waxaa la dhihi jiray labalaanta ku taalla oo u baahan in faryasuulis lagu sameeyo raagista tirada badan raagistu waxay keenaysaa in wax xalismaan oo dabcan wax la sugo oo la dul qaato oo wax la isku xeeriyo oo wax la isku soo dhodhoweeyo marmarka qaar haddii karaskaasu ou batana waxaa dhici karta wixii laga soo shaqaynayo dhanna inay burburaan marka waa arrin u baahan taxadar iyo kafiirsi iyo xigmad isla socda annagoo marka taas ka ambaqaadayna waxaan ka mahad celinaynaa intii aad soo joogteen haddana waxay u dhowdahay inaynaan hadda wixii ka dambeeya aanan sii fadhi karin annagoo ka cabsanayna wixii wanaagsanaa ee quruxda badnaa ee aynu ka soo shaqaynayna intaas inay naga burburaan marka maanta wixii ka dambeeya sida aad ka warhaysaan ama aad ku aragteen waraaqdii aan soo saarnay waxaan samaynay schedule ama waktiyo cayiman oo lagu qabanayo xaalado cayiman ama shaqo cayiman waxaan idiin sheegaynaa maanta in haddii ilaah yidhaahdo isaga awoodda ilaahay aan ku socon doono maalmahaas cayiman oo ku astaysan shaqooyin cayiman aynaan ka dib dhici doonin oo sidaas loogu talagalaa lagu socon doono taas waxay keenaysaa in hawshu fududaato waayo haddaad taqaano meeshaad u socoto iyo meeshaad joogto waxa u dhexeeya waad waad qorshaysan kartaa marka taas intaas ayaan uga baxayaa ma rabo inaan muxaadaro ku saabsan galmudug iyo meeshay ka timid iyo meesha aan joogno waa wada ogtihiin ma dheereen maalintii la samaynayay dhammaantiin waa wada joognay markhaatiyaan ka ahayn dabcan shaqo culus culus culus ayay ahayd in galmudug la dhiso oo la asaaso shaqo kastoo bilaaw ahna waxay leedahay waana waa macnaha sidii la rabo uma kacdo oo dabcan dee canuguwa markuu dhasho horay inta ka ordo maaragtay xoog kama yeeshee derbiyadu qabsadaa waa kufaa waa dhacaa kabacdii u dhallinyareeyaa kabacdii u xoogaystaa kabacdiina maaragtay saasay nolosha ku socotaa waxaan u malaynayaa galmudug oo soo kuftay soo dhacday hadda waxay taagan tahay meel galmudug xoogaysanaysa loo dhan yahay tayaysan nidaamsan layska wada dhex arkaayo nin walbana miraayadda oo qayb iskaga jeedo in la dhiso inaan diyaar wadanahay idinkuna aad intaas u joogteen dowladda soomaaliyana ay intaas ka wada shaqaynaysay haddana ay gebageba marayso intaas ayaan rabnaa inaan horta si fiican mar kasta oo aan arrinta ku jirno aan niyadda ku hayno oo aynaan ka fekerin keliya waxa naga qaldamay iyo daalka nahaaya iyo waktiga naga dhur naga naga maaragtay aan na guraya aan ka fekerno meeshaan ka imaano mar kasta way qurux badan tahay qofku inuu fahamsan yahay meesha laga yimid haddaad og tahay duruuftaad ka timid waxaad ka mahadnaqe oo aad si qurux badan maaragtay u dhige waxa soo socda mustaqbalka ah waxaan rabaa inaan si kale u sii muddeeyo xaaladaha maalinta sabtida ah oo taariikhdu ay tahay soddonka haddii alla idmo waxaa noo bilaabanaya oo noo si gooni maaragtay official ah noogu bilaabanaya xarayntii odayaashii dhaqanka ee galmudug soo aas-aasay saxiixayaasha ka ahaa ay base noo tahay intii noo joogtay cadaado arrintaas markaan leeyahay waxaan dareemayaa maaragtay xaaladaha ku xayndaaban oo dhan aan fahamsanahay duruufaha la socdo o dhan aan aada uga dhareegsanahay wuxuu waxay leeyihiin bilow bilowgaas markii laga kacayo unbaa meesha loo socdo wax badan isku beddelayaan intaas baseka noo ah oo odayaasha ah kama dhigna macnahoodu intii saxda ahayd oo biyo kama dhibcaanka ahayd inay yihiin waxay ka dhigan tahay keliya inay bees yihiin oo aan ka duulayno garoonkii laga kacay inay yihiin waxaan ka dharagsannahay oon fahamsannahay oon ognahay in dad qaarkood tii alla iskaga timid oo dee nolosha inta la raadinaya malakmuudna uu kula socdaay in dad qaar dhinteen in dad qaar jiran yihiin in dadka qaar maqan yihiin in dadka qaar si qalad ku soo galeen in dadka qaar khilaaf ka taagan yahay intaas buu waa fahamsannahay laakiin intaasoo dhan waxaan ku xallinaynaa bayskaas annagoo haysanno marka kama dhigna dadka maalintaas aan bayska noo aho cadaado saxdii iyo kama dhibcaanka ahayd oo aan iskugu soo laabanayn waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay in inta badan laisla ogolyahay oo uu khilaafku yar yahay dabcan waxaan kaloo ognahay haddii dooddu ay furantana taas erga si kalaan udhigayaaye inta noo qoran qof aan la su-aal la geli karinna inuusan jirin oo la leeyahay alla ilaha reer hebel boggoodaa burcad isku marsan yahay khilaafna kama taagna ninkaana waa biyo kama dhibcaan laakiin saasay tahay dad maaragtay odayaal ah oo dhaqana oo qabaa'ilo ah oo inta cimrigooda soo noolaayeen ka shaqaynaya nabad iyo musaalaxa mid guud iyo mid gaar ahneedba waayo dadku inta badan macnaha murankoodu waa yaryaha laakiin inta muranku ka taagan yahay waxaan codsanaynaa oo aan maaragtay anagoo og dee adduunka macnaha haddaan dad dhallinyaraa la hadli lahayn waxaa adkaaleed inaan fahamsiino culayska iyo dhibka ay leedahay nabadoonnimadu iyo inaad dad wax kala dhahdo marka adinka dadkii loo sheegay ma tihiin waayo noloshiinaba waxaad ku soo dhammaysateen odaytinimo islaaxin dib u heshiisiin u kala garnaqid waxaad fahamsantiin waayo saaxiibayaalow marka waxaan idinku codsanaynaa iyo odayaalow almiino khilaafku waa jiraa laakiin almiino hala yareeyo inaad maaragtay yareysaan khilaaf laakiin khilaaf la-aan ma noqonayso marka maaragtay taasaan idinku codsanaynaa luuqadda waxaa waaya taas marka waxaan kula hadalnay luuqadda dhallinyarada inaad odayaashiina aada yaraysaan waxaan rabaa inaan mahmahayo horay usoo jirtay si kale u dhigo mahmahayaas waxay leedahay labaatan jir mudug jooga ilaahay ceebtiisa ma asturin macnaheedu waxaa waaye xilliga labaatan gaarto waxaa taa waa la yaqaana haddaad geesi tahay haddaad fulay tahay ani hadda waxaan u bedela mahmaayadaas lixdan jir mudug jooga ilaahay ceebtiisa ma asturin waxaa la iska rabaa nin walbow maanta wixii aad samayso waa lagu og yahay taariikhdaa ku qore tii ilaahay waaba gooni laakiin nimayaho waxaa la ogaataan inaan indis ogyahay sidii labaatan jirka ceebtiisa ay u sugnayn lixdan jirkana ceebtiisa ma asturno meeshaan mudugaa la yidhaahdaa nin kastaba hadda xanigiisu ku joogaa laakiin waxaa la iska rabaa inaad taasna ogaataan oo odaytinimo iyo caddaalad iyo wax reer galmudug dan u ah iyo wixii aad ka soo shaqaynayseeno wadaagga ahayd aad sida uga sii shaqaysaan annaga waxaan aaminsannahay wax alla wixii khilaaf yimaada carabka ilkaala iskugu dhow dadka maxaa la yidhahaa xubnaha jirka iskugu dhow iyaguna waa isqoomaan khilaafyadaas jir waxaan aaminsannahay oon inku dhiirigelineynaa oo aan jecelnahay oo aan inkala shaqaynaynaa in cid walba ay khilaafkeeda soo dhammaysato oo ayagu si gooni ah oo xataa haddii ayagu soo dhammaysan waayaan qolyaha kale ee markaa maaragtay baashu waa iska jaranjaro basashaas isisaarsaaran qoladaanu hadday heshii weyso qolada ku xigta ay soo heshiiso hadday ku heshiiso qolada kale ay sii gaarsiiso taas ayaan jecelnahay haddii taas ay xal ku imaan waayo waa sida quruxda badan waa sida sharafta iyo karaamada ku jirto waa sida qabiilka iyo odayga iyo nabadoonnada kale reerkuba ay arrintoodu iyo ceebtoodu ay ku asturmayso haddii ay taas lagu soo xalismi waayo ilaahay raguu naga dhigay marka annagaa go-aan gaarayna waa la dhegaysanayaa guddigay leedahay guddigaasuna saad adigu inta gar u gashaan go-aan u gaari jirteen labada dhinacna aysan ugu farxi jirin sidaas si lamida ayaan annaguna inta idiin dhegaysanno annagoon ilaahayna ka fogaanan qolan u eexanaynaan go-aanka gaari doonaa marka waa shaqo aad taqaanaan oo aadnaan la yaabaynin intaas ayaan rabnaa maanta inaan maaragtay kusoo gebagabayno intaas ayaan rabnaa maanta inaan scajualkanaynu ku soconno maalinta sabtidaana oo u horeysa macnaha maanta ilaa caawa ayaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka sugaynaa waraaqdii ay ku qoran yihiin odayaalkii ama diiwaankii odayaashii saxiixay galmudug oo numberkoodu uu yahay afartan iyo saddex oday waraaqaas markaan helno waa dadkaas meesha kuwada qoran waa loo wada yeerayaa kabacdina sida aan idiin sheegay hawshii hadda aan sheegay ayaa noo bilaabanaysa sax maahan wax ku qoranba inay wada saxan yihiin inay wada qaldan yihiin inaan annagu jecelnahay inaynaan jecelayn muhiim ma ah laakiin wuxuu waa inay leeyihiin reference ama tixraac waa in meel loo raacayo wuxuu ay leeyihiin iyo meel ay ka bilaabato marka halkaas ayaan ka bilaabaynaa doodda xooggeedii garnaqsigii ciddii tush ku jirto ciddii la isku haysto cidda saxda ah oo aakarka wax saxiixi doonta waa hawl dheer oo noo wada taalla ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo wada fudeeyo innagana uusan nagu wada ceebayn because annaga iyo adinku isku miisaan saarannahay haddii galmudug fadqalalaysan oo aan madaxa iyo majaha iskaga xiran ay soo wada baxdo mas-uuliyaddaas si guud ayay dhammaanteed noo wada taabanaysaa haddii wax quruxs badan soo noqdaan waxay noqon doontaa wax aan ku wada faanno oo nin walba taariikhda buuggiisa qof walba taariikha ugelaysa noo wada gasha aada iyo aad ayaan inkaga mahad celinayaa imaanshihiinna iyo dhegaysigiinna hawshuna waa noo bilaabatay haddii alla ilmana maalinta sabtida ayay sidaas ofishalka noogu bilaabanaysaa inahaasna waa jiraan waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
جنرال فرنيجر أرولا أبريوغ حفيزة إي إلو إي الآمن abshir sida iidoysida is aroosamadu waan istariiha arwadii liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniinkuoytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan liinka aragna ariitii'ada endhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato irisuunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo alla daneeyaasa adduunya
waayahay dhegeystayaal qayb oganka dambe ee barnaamijka kulanku warsaya sadeerne weliba oda singlaha dhegeystayaal hamiin faylanga gudoomiyaha gobolka banaadir waane duqa magaalada muqdisho ayaa weliba uu soo ku hadalaya amniga degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho usoona sheegay inay degmooyinka ama guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir lanku baahanya inay degmo walba oo ku tirsan gobolka banaadir ah iyo amniga iyo ku shaqeeyaan si lan dardargeliya howlaha horyaala dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba waa ka guddoomiye cumar finisha oo arrimo usay faahfaahiyo
bambada lagu tuuraha waa shirgool qaraxyadu lala beegsanayo goobaha gaar waa shirgool bustooladu waa shirgool waxaasoo dhan waa shirgool taasna ayaduna waxa waaye dad nabadahaa la rabaa dalka waa nabad oo meel walba socodka waa caadi calankaa ka babanaya laakiin haddana gudihiisa dadka lagu dilaa ayaduna shaqo kale u baahan tahay soo maha arrintaas marka waxaa iska leh hay-adaha amniga gudaha ayaa iska leh taas macnaheedu ma aha inaan militarigu daraf ku lahayn yani shacabku qaybay ku leeyihin oo inay garab istaagaan cidda dantooda ka shaqaynaysa oo amnigooda ka shaqaynaysa laga rabo arrinta aan maanta rabno inaan wadaagno waxay tahay oo isku garab siino haddii difaaca dalka ama waajibaadka militariga culays soo fuuro maamulka gobolka banaadir oo gabdhihiisa wata garabkiinay noqonayaan haddii alledma bal ogaada intaad adinku dhaqaaqdayna inaa idinla dhaqaaqaya lagama yaabo inaad adinkoo dhaqaaqaya aad weysiin wiilal iyo gabdho taakulaynta idinka dabasid dhabay naga tahay baabuuraan leennahay waa soo raranaynaa waxayna yani dhakhaatiirteenna waa soo qaadanaynaa dhallinyarada waa soo qaadanaynaa wax alla wixii kaalma idiin dhahay raashinka dawooyinka waxaasoo loo soo qaadana meel alla meeshaa tegtiin ayaan idinka daba istaagayn taas waxaan u leeyahay maamulka gobolka banaadir yani ma ahan gobol oo keliya ee waa caasimada dalka caasimada dalka waxa ay tahay fadhiga dowladnimada soomaaliya wa sidaa darteed madaxdeedu hadday tagaan baydhabana waa madax hadday kismaayo tagaanna waa madax hadday gobolada kale tagaanna waa madax marka bulshada halkaas joogta iyo bulshada gobolka banaadir ee madaxla jirka ah meel walba aad tegtan waa idil tegi doona taas ogaa degmooyinka gobolka banaadir waxay isugu jiraan degmooyin baadiye wadaaga oo baadiye yani u furan iyo kuwa gudaha ku jira kuwa gudaha ku jira yani waa ka culays yar yihiin kuwa baadiyaha u furan sida haddaba dhacday ciidana halkan is-abaabuloo oo soo weeraray sida ay ugu sahlan tahay cadowga inuu dayniiloo kale ama degmada degmooyinka magaalada daafaheeda ama magaalada yani bannaankeeda degmooyinka ku yaalla sida ay ugu sahlan tahay inay cadowgu intay isu abaabulaan soo weeraraan degmooyinka qaaris xamarweyne iyo waaberi iyo xamar yajab uguma fududa sidaas laakiin waxay samaynayaan assasinatinkay ku badinayaan isaga marka mukhaabaraadka iyo hay-adaha amniga gudaha iyo kuwa sirdoonka waxaan ku badinaynaa haddii aad la idmo meelaha noocaas oo kalea halkan ayagana bulshada dhacda degmooyinka baadiyaha leh waxaan ku badinaynaa ragga dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha ee ciidanla jirka ah ciidanla jirka ah ee garab siiya ciyaalka xaafadaa lir ciyaalxaafadka ogaada militari ciyaalxaafadka waa muhim aaday muhim u yihiin waa laga faa'iidaystaa marka shacbalka laftiina argaysi ciyaalxaafad weynaada wa anaga marka anaga askari manihin aniga askari mah laakiin haddana haddii xaafadda la soo galo ciyaalka waa horkici jiray marka hadda dhalinyaro mataqaana ayaa guddoomiyaalka ah degmooyinka gobolka banaadir maalin walba waajibaan kala qaadnaa waajibaadkeenu waa cad yihiin waxaan isku ognaha jira waxa waaye ballankeenu wuxuu yahay qof walba oo gudoomi meelaha degmo degmadiisu inay nadiifna tahay ammaanna tahay inay nadiif tahay oo isa wasaq meel walba oolin ammaanna ay tahay amniga gudaha iyo amniga oo dibadda oo adinku shaqadiinna ay tahay militariga shaqadiisa ay tahay labadaba xelaa ka saar sidaa hadda aad og tihiin militari hadda urura ama kooxa ama mataqaanaa ka badan ama ka yar heshaadaan dagaalu ku yimid ma deganayn waa fahamta xooga dhaloo ilaaladii gudoomiyaha iyo ciyaalka xaafadda iska hashaday waa rogeen geed waa iska dhiciyeen degmo kasta oo baadiye leh ama baadiyaha u furan sidaasaa laga rabaa waajibkaas waa kala qabnaa degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ku dilay isagoo nabada baxsado degmadaas waxa weeye mas-uul ma jiro mas-uulaa loo samaynaa waxaa ku ballanay hadday taasi dhacdo oo degmadu yacni khalqal amni uu ku yimaado nin sargaalaho militari oo cabdibilayaashiisa iyo ciidankiisa wata inaa guddoomiye uga dhigay ballankaan qabno kaas waa marka si aan sargaal milatariga uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u soo jeedo habeenii maalin amnigeeda taasaan ku ballannay marka dhammaan ballantaasi waxay tahay in yacni magaaladan caasimadda ah inay hesho amni oo ay u muuqato magaalo amni aan nadiif ah bambada lagu tuuraa waa shirgool
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askushona stationary intaas meelilanka seelowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arnaadon baydho ulbaawadi laka banaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawmal
waayahay dhegeystayaal guutaan weli bantaa kaafmeera barnaamijka kulanku warsan oo numada sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo dhegeystayaal barnaamijka oo kulay baasaaray waan sila darasahay anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax gudeerta weliba imaamadahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkan barnaamij lamada reedun kulamaana kheeraya waa cabdirashiid rashka oo siinkutabao sidaasiyo amiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu